warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray timoteos timoteos labaad cutubka koowaad anigoo bawlos ah oo rasuulkii ciise masiix ku ah doonista ilaah sida uu leeyahay ballanka nolosha ciise masiix ku jirta waxaan warqaddan u qorayaa timoteos oo ah wiilkayga aan jeclahay nimco iyo naxariis iyo nabadu ha kaaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo rabbigeenna ciise masiix waxaan ku mahadnaqayaa ilaaha aan qalbi daahir ah ugu adeego siday awowayaashay ugu adeegi jireen anigoo habeen iyo maalinba joogsila'aan baryadayda kugu xusuusanaya markaan ilmadaadii xusuusto waxaan aad u doonayaa inaan ku arko inaan aad u farxo waxaan xusuusay rumaysadka aan labada weji lahayn oo kugu jira oo markii horena ku jiri jiray ayeeyadaa lowis iyo hooyadaa yunike adigana waan kugu aaminsanahay inuu kugu jiro taas daraaddeed waxaan ku xusuusinayaa inaad kicisid hadiyadda ilaah ee kugu jirta oo kuugu timid gacmasaariddaydii waayo ilaah innama umuu siin ruuxa cabsida laakiinse wuxuu ina siiyey ruuxa xoogga iyo jacaylka iyo miyirka sidaas daraaddeed ha ka xishoon u markhaati furudda rabbigeenna ama aniga oo isaga maxbuus u ah laakiinse dhibaatada injiilka kaga qayb qaado xoogga ilaah ilaah waa kan ina badbaadiyey oo yeedhid quduus ah inoogu yeedhay mana aha xagga shuqulladeenna laakiinse waa xagga qasdigiisa iyo nimcadiisa oo uu waayadii hore hortood inagu siiyey ciise masiix laakiinse haatan lagu muujiyey muuqashada badbaadiyaheenna ciise masiix kaas oo dhimashada baabbi'iyey oo nolosha iyo dhimasho la'aanta iftiinka ugu soo saaray xagga injiilka kaas oo laygu doortay inaan noqdo mid wax wacdiyo iyo rasuul iyo macallinba sababtaas aawadeed ayaan waxyaalahan ugu xanuunsanayaa laakiinse ka xishoon maayo waayo waan garanayaa kan aan rumaystay oo waxaan aaminsanahay inuu awoodo inuu dhawro wixii aan ku ammaanaystay ilaa maalintaas masaalkii ereyada runta ahaa ee aad iga maqasheen ku xaji rumaysadka iyo jacaylka ciise masiix ku jira ammaanadii wanaagsanayd ee laguu dhiibay ku dhow ruuxa quduuska ah oo inagu dhex jira waad og tahay in kuwii aasiya joogay oo dhammu ay iga leexdeen waxaana ka mid ah fugelos iyo hermogenes rabbiga ha u naxariisto reerkii onesiforos waayo marar badan ayuu ina siiyey kamana xishoon silsiladdayda laakiinse markuu roome joogay wuxuu ku dadaalay inuu idaydayo wuuna i helay rabbigu maalintaas ha u naxariisto oo adigu aad baad u taqaan intuu waxyaalo ka adeegay efesos